إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gacanta ku dhigtay diyaarad kuwa wax basaaso ah oo kusoo dhacday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal argagax leh kadib markii dabaq laga soo tuuray gabar la kufsaday mid ka mida xarumaha caafimaad ee ku yaala muqdisho ayaa lagu dabiibaya oday waayeel ah oo lagu soo tuuray mid ka mid ah waddooyinka gobolka banaadir dab xooggan ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho weeraro ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose haween daaciyaad ah ayaa ka qalanjebiyey machadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa kunya barow xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga ayaa duqeeyey baro kooxda xuutiyiinta ay ku leeyihiin dalka yemen xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin axad ah saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gacanta ku dhigtay diyaarad kuwa wax basaaso ah oo kusoo dhacday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena cabdulaahi soomaali diyaarad nooca wax basaasaha oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay kusoo dhacday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida xogta aanu ku helnay waxaa diyaaradani maalmihii lasoo dhaafay ay dul hehaabaysay garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigiisa iyadoo sawiro laga soo qaaday inyar kadib markii diyaaraddu ay soo dhacday waxaa goobta gaaray ciidamo u tababaran howlahan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo qaymeyn kadib halka ka qaaday diyaaraddan oo muuqaalkeeda saxaafadda loo soo bandhigay ayaa laga dheehanaya inay cusub tahay sidoo kalena aan saqafyadeeda wax muuqda oo waxyaalo ah gaarin mid ka mid a saraakiishii hore ee soomaaliya ee wax ku soo bartay moscow iyo washington oo magaciisa u qariyey sababa amaan oo la tusiyey diyaaraddan sawirada laga soo qaaday ayaa sheegay in diyaaraddani ay tahay nuucii ugu dambeeyey ee isticmaalaan sirdoonka maraykanka ee c i e da diyaaradahani kama howlgalaan keliya dhulka walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin balse waxa ay dhibaato ku hayaan dadka ku dhaqan magaalooyinka shisheeyuhu ay haystaan iyaga oo sawiro ka qaadaya suuliyada amaba musqulaha kor ka faydan iyo weliba dadka isticmaalaya si kastaba ha ahaatee ciidanka jubbaland iyo kuwa maraykanka ayaa waxay awoodi waayeen in ay gaaraan goobta diyaaraddu ay ku soo dhacday oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo xilli dhowaan weerar istishaadiyo ah lagu beegsaday janaa'i cabdalle halkaas oo lagu dilay saraakiil maraykan ah iyo ciidamo soomaali ah oo caawinayay marar badan oo hore waxaa al-shabaab ay sidaan oo kale gacanta ku dhigtay diyaarado maraykanku uu leeyahay oo ku soo dhacay duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee u dhow waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal argagax leh kadib markii dabaq laga soo tuuray gabar la kufsaday maxamed cali aadan magaalada muqdisho waxaa maalin ka hor ka dhacay arrin naxdin leh kaasoo hadalhayn badan dhaliyey gabar lagu magacaabo xamdi maxamed faarax ayaa fal kufsi iyo dil ah loogu geystay degmada waaberi ee magaalada muqdisho gabadhan oo ka mid aheyd ardadii sanadkan ka qalinjebisay dugsiga sare ayaa waxaa kufsi wadareed u geystay koox dhallinyaro ah oo ku ballansaday guri ku yaala degmada waaberi iyagoona intaasi kadib ka soo tuuray dabaq lix biyaano ah gabadha la dilay habaryarteed ayaa ka warantay markii ugu dambeysay xamdi maxamed faarax innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun unbaan leenahay waa masiibo nagu dhacday kuna dhacday gabadhaas ardayada aheyd shalay afar saac ayaa inta iskula quraacanay bannaankana aan aaday aniga magaalada dad xanuunsan aan soo booqanayay haddaan markiina waxay tir ayeeyaan dhar ka soo dhaqaa ay u baxday haddee qofaan ama bixid ku ogeyn ama meel inay aada aan ku ogeynna ma aysan ahayn markii aan imidna iyadoo maqana imid geerideeda ayaana iigu xigtay xamdi waxay ahayd gabar ardayada muddo wax baranaysa oo taqaanaa inta sana dugsiyeed laga soo maro sana dugsiyeedka hadda ugu dambeeyadana soo qaadatay waxaan helnay ilaa hadda hoteelka un laga soo tuuray oo lagu maqan yahay dembi baarisa waxbaan baarayna unbay ku haayaan laakiin waxaanaga hadda aan xogoon helnay ilaa hadda ma jirto sidoo kale abtigeed ayaa ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay dilkeeda gabadhan shalay gurigan hadda aan joogno ayuu waagu ugu baryey dowrada waqtiyadaasi ka baxday kadibna xalay annagoo wax waraana ka haynin oon u malaynayno sacaadayna u maqan tahay ayaa lagu soo wargeliyey familka hooyadeed weliba taleefonkeedu baadii jirta laba calweeriye gabadhaadoo meeda isbitaal madiinu yaallaa gabadha sidaan tuumayno waa la kufsaday kadibna dabaq dheer oo lix biyaan toddoba biyaan lagu qiyaasay ku yaallaa degmada waaberi xaafadda maaj agaarka tareebiyaana laga soo tuuray kufsin waa loo geystay sidai caddeeyeen dhakhaatiirtii baaritaanka ku samaysay sida xogta hadda aan ku helnay oo ragga hadda hooshaasi ku daba jira ilaa laba nin ayaa la xaqiijiyey inay kufsiga ku lug lahayn laakiin lama oga waa suurtagal inay ka bataan dad badan ayaase loo xiray kiiskaas oo dumar iyo rag bay ku jiraan laakiin ilaaha ogsid waxu dhaceen laakiin musiibadaasaa gobadha ku dhacday in la kuufsadaa la xaqiijiyey kadibna dabaqa laga soo tuuray ma garan karno dabaqa iyadoo dhimatay in lasoo tuuray iyo in iyadoo nool lasoo tuuray kadib dhulkay ku dhimatay laakiin meydkeeda un baan annaga u tagnay isbitaalka madiina ka soo qaadanay gabadha dabcan waa la shirqoolay siday noqotaba waayo gabadha meesha ma tegi jirin shaqana kuma lahayn halkan daniila ku nooleed ugu yaraan dad isgaranayaan unbaa meesha geeyey amba rag ha ahaado amba dumar ha ahaado gabadha qaab shirqoola meesha lagu geeyey sidaas ayaana lagu dilay kufsiga ayaa joogto ka ah goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana bilo ka hor magaalada gaalkacyo lagu kufsaday gabar yar taas oo markii dambe dab la qabadsiiyey magaalada muqdisho iyo magaalooyinka la midka ah ay joogaan shisheeyaha ayaa waxaa marar badan ka dhacday in gabdho iyo wiilal ay isku ballansadaan guryaha ku yaala xaafadaha taas oo ka hor imaanaysa shareecada islaamka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abubakar ibraahim dab xoogan ayaa ka kacay xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay xaafad ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaare hantiyadeed oo gaaray guryo ay lahaayeen dad shacab ah dabkan ayaa waxa uu si gaara kaga kacay xaafadda tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana uu gebi ahaanba gubay guryo aad u badan kuwaas oo ahaa jiingado ay degganaayeen dad danyar ah goobjoogayaal soo gaaray goobta ayaa sheegay in dabku uu ka kacay koronto ka dhalatay mid ka mida guryaha gubtay kaasoo ugu dambayntii ku fiday xaafado kale oo ka agdhowaa qaar ka mid ah dadkii lahaa guryaha gubtay ayaa saxaafadda uga warramay inta ay la eg tahay khasaaraha soo gaaray dhulkaan sii lii sheegay korantaa kacdaa layidhahday aniga gadaalaan ka imid hadda shan guriyo dariskii aniga waa gubanay nafta iyo wax laga badbaadsaday ninba dharka u gashanaa keliya laga badbaaday wax kada ka badbaada ma leh marka alxamdulilah hadda nafta waa nagu badbaaday hadda xalka wax intaas waa alxamdulilah ilmaha nabad qabaan dadka hadda nabad qabaan hadda naf geri laydima sheegin waa fiicanna sida kale wax dhinta hadda ma leh hadda hantidii meesha ku baabaayo guryaha ku baabaa maahane sida kale oo keenay guriga dadka saaran yahin waa la kor saaran yahay hadda carraa kor saaran wixii meeshaan yaal carraa la kor saaran wax laga sheegi kara male ma wax badbaado male ninba wax u gashan dharkii u gashanaaye ilmihii wixii dugsi maqnaa aa ka badbaado wax kale male naftaa laga badbaadiyey inuu shog u gashanaa naama guriga waa gubtay maanta dab baa gaaray alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aniguna waa maqnaa waxba ma badbaadsan nin dhintay baan aaday oo walaalkay ah yaa istaalkaan ku dhintay halkaasaan saaka u kal lahay bacdi gurigii waa gubanayaaye baa la yidhi soo oroli wixiioo bas beelay yaanu nimid alxamdulilah rabbi caalamiin khasaaro weyn baana gaartay naf man dhicin laakiin khasaaro weyn baana gaartay guryo badan baan gutay guryoona waa gubteen alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax alaaba ugala badbaasay waa jiraan dariska wax badbaashay dadka bannaan ka yimid cagaf baa korontada jartay goor dambe dabku wuxuu ka bilowday koronto ay leedahay guri bay ka bilowday dabku saas u kacay naguna waa maqnaa
dabkan ka kacay xaafadda tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa geesay waxyeello aad u badan iyadoona ay gubteen guryo dhowr ah oo ay degganaayeen dad danyar ah laakiin ma jiraan wax khasaare nafeed ah uu sababay dabkan ka kacay xaafadda tarabuunka waad mahadsanta abubakar mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaala muqdisho ayaa lagu dabiibaya oday waayeel ah oo lagu soo tuuray mid ka mid ah wadooyinka gobolka banaadir markale iyo maxamed cali aadan magaalada muqdisho oo waayadan ay kusoo badanayeen dhaqamada foolxumada iyo argagaxa leh ayaa waxaa ka dhacday arrin lala yaabay mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada ayaa muddo laba bilood ah lagu daweynayaa aabbo waayeel ah oo lagu soo tuuray mid ka mid ah wadooyinka muqdisho aabbahan ayaa muddadan uu isbitaalka ku jira ah mid aan hadli karin waxaana dhaawac xooggan uga yaallaa madaxa iyadoona raashinka lagu siiyo tubo uga suran sanka agaasimaha xaruntan caafimaad ayaa ka sheekeeyey qaabka lagu soo gaarsiiyey aabbahan lagu soo tuuray mid ka mid ah wadooyinka muqdisho kowdii juulaay ee sanadkan hadda ayaa waxaa noo imaaday xilli aruur ah bajaajle wada qof oo bukaan ah oo koomo ku jira oo maxaa layidhahdaye naafo ah qofkii waa admid gareennay wuxuu inoo sheegay qofka soo qaaday inuu kasoo qaaday buundada degmada waa beri qof da ahaan aan ku qiyaasno waa ilaa toddobaatan jir sida muuqatana yacni laga soo tuuray meesha sidoo kale wuxuu sheegay in dhacdadan kadib isbitaalka la keenay laba nin oo kale kuwaasoo sidaan oo kale loogu soo tuuray wadooyinka gobolka banaadir ninkan odaga ah qofkii ugu horreeyey waaye qof kale ayaa haddana isbitaalka sidoo kale la keenay oo asigana isla bishii juulaay ahayd oo qof bani aadana ay cid ka daba timaado asna la garan waaye nasiib xumo ninkaas isbitaalka kuma raagin nin kalan saddexaada ayaa isagana la keenay maxaa layidhahda labaatan iyo lixdii agost waxaan u malaynayaa hadda isla sanadkan waa beri ayaa isagana xaafad habeen waxaa lasoo dhigay lix sac dhaqankan kusoo kordhay magaalada muqdisho ayaa waxaa laga soo miinguuriyey wadamada reer galbeedka kuwaasoo markii ay waalidiinta gaboobaan iska fogeeya allah subxaanahu wa tacaala ayaa xaqa waalidka geeyey meel aad u sarraysa wuxuuna dadka uga digay markii ay waalidka gaboobaan inay dayacaan muqdisho waxaa aad ugu yar dacwada diinta waxaana si xowli ah uga socda dacwada lidka ku ah ee kasoo horjeeda oo ay hay-ado shisheeye maalgeliyaan taas ayaana keentay in maalin walba la arka dhaqamo foolxun oo lagu dhiiranayo weeraro ka dhanaa shisheeyaha iyo dowladda ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaanu haya waryaheena mahad cubayd ciidamada milatariga xarakad al-shabaab almujaahidiin ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimayaal ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa weerarkii ugu horreeyey xalay fiidkii martigeliyey ciidamada uganda ee haysta arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha halkaasoo ay muddo nus saac ka badan ka shanqaraysay rasaasta sidoo kale waxaa qarax lala eegtay ciidamo kale oo u dhashay uganda islamarkaana lugeynayay meel u dhow deegaanka danow oo hoostaga degmada qoryooley qaraxan ayaa waxaa dhimashayoo dhaawac ku noqday tiro ka tirsan askarta uganda wallow aanan weli helin tafaasiil intaa kasii hoosaysa intaa waxaa dheer oo xalay weerar lagu qaaday ciidamo kale oo ka mid ah kuwa uganda ee soo duulay oo ku sugan degmada jannaale ee isla gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa waxaa dhowr jiho looga soo qaaday shisheeyahan sida aan ka soo xiganay dadka deegaanka habeenkii xalay waxaa kale oo ay ciidamada mujaahidiintu weerareen askarta dowladda federaalka ee jooga la foole gaar ahaan shanta tiir wallow aan weli la ogeyn inta uu la-egyahay khasaaraha gaaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si joogto ah u weeraraan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka taasoo keentay in dhinacyadaasi ay godad ku ururaan kuna adkaato inay helaan taakullada ama sahayda haween daaciyaad ah ayaa ka qalin jabiyey macadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa kunya barow waa ka maxamed ciise
عادت أفاني بما يروي فؤادا قد ضمى
macadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad waa macad ay wax ku bartaan haween daaciyaad ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxaana ka mid ah faracyada macadkan oo ku yaala wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dhowaan xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ayaa lagu maamuusay dufcadii koowaad ee ka qalinjibisay faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee deegaanka kuunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose sidaba ku cad magaca macadkan waxaa loogu magac daray ummuna khadiija radiallaahu canha oo ahayd zawjadii nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna ahayd haweenay khayr badan oo fadli ku leh dacwada islaamka iyadoona ay xusid mudan tahay in khadiija bintu khubaylad uu si gaar ah u soo salaamay allah subxaanahu wa tacaala sida ay inoo sheegeen maamulka macadka khadiija bintu khubaylad waa macad u gaar ah haweenka waxaana ujeedkiisu uu yahay in uu soo saaro haween daaciyaad ah waxaana uu ka furan yahay wilaayaad dhowr ah oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga qaybaha kala duwan ee culuumta sharciga ah iyo qaar ka mid ah maadiga ayaa lagu bartaa macadka khadiija bintu khubaylad waxaana munaasabadii dhowaan loo qabtay laga dareemayey qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen gabdhaha muslimaadka ah ee dhigta macadkaas marti sharafta ka soo qayb gashay xaflad lagu sagootinayey dufcadii koowaad ee ka qalin jebisay faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee kunye barrow waxaa ka mid ahaa culimmada diinta islaamka nabadoonnada qabaa'ilka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa ka hadlay goobta xafladdu ka dhacaysay maamulladda macadka khadiija bintu khubaylad iyadoo sharaxaad kooban ka bixisay marxaladda uu soo maray macadka taariikhdiisa haddii xilligii la furay furitaankiisii aan ka hadlo waxaa laga furay maxadkan baraawe bishii markay ahayd sanadkii safar waxaana ay ku baagnay disembar maxadkan wuxuu soo maray marxalo badan nasiib wanaag waxaa nasiib aan u yeelanay inuu noqdo maanta loo fadhiyo dafcaddii ugu horreysay oo soo baxdaa samir dabadeed markay samir badan ay muujiyeen habluhu waxaana samirkaa nasiib u yeeshay ardaydii maarata maanta soo gaadhay ayaa waxay nasiib u yeesheen inay maanta xafladda ka qayb galaan oo ay maarata shahaadooyinkoodii iyo ay nasiib u yeeshaan ilaahay baa ku mahadsan maxadkan waxyaabuu ku khaasiyo maxadada kaga duwan yahay waxaa ka mid ah waa maxadkii ugu horreeyey maxadka waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah culuumu shareeca qur-aanu kariim iyo culuumtiisa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xadiiska iyo culuumtiisa luuqatulcarabiya funuunteeda ka mid ah waxaa kaloo lagu barto waxaa ka mid ah fiqigii iyo tawxiidkii siiradii rasuulka sal alla aleh wasalam saqaafulcaama ka mid ah kombyutar baa ka mid ah soomaali baa ka mid ah xisaab baa ka mid ah iyo waxyaabo kaloo fara badanoo faa'iidooyin u leh
sheekh cabdul-ilaah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa marti sharafta ka hadlay munaasabadda waxaana sheekhu uu si aad ah u bogaadiyey juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan macallimiinta macadka khadiija bintu khubaylad si loo soo saaro haween daaciyaad ah oo cilmiga sharciga ah aqoon sare u leh waana hadafkii loo asaasay maxadu khadiija liwaxyayn lidaraasati lwaxyayn waa icdaadi daaciyaad bay ahayd intaa haddaan kaga gudbo arrinta hordhacaas cilmiga waxaa weeyaan horta marka hore waa inaad qofka wuxuu ku badbaadayaa waa cilmigaas wey cilmi la-aan nin jaahiloo badbaaday lama arag waxaan kaloo la arag nin caalimoon cilmigiisu ku camalfaliyo badbaadina lama arag midaan waxna baran cilmina baran camalna falino badbaaday lama arag mid cilmiga kasoo jeestoo diida isagana badbaaday lama arag marka afartaas shardi markii afartaas la waayo oo la helo qof cilmigii baranaya oo dabcan ikhlaaskii iyo mutaabacadiina ay u heliyaan ilaahay darti u baranaya dariiqadii nabigana u raacaya isla markaana ku camalfalaya oo ku dhaqmaya isagu markuu ku dhaqmana dadkii ugu baaqaya tacliiman waa irshaada dadkii baraya oo ku hanuuninaya ku wicigelinaya cilmiguu bartay isla markaana ku sabraya oo taxamulaya oo u dhabar adayga iyo dhibta kasoo gaadha dacwadaas afartaa marka laga helo horta qodku badbaadaya oo keliya ta hore kuma badbaadayo keligeed ta labaad kuma badbaadayo keligeed afarta markuu dhammaystiro badbaadaya marka gabdhaha ilahi waxaan uga baryaya inay noqdaan kuwa cilmiga ay barteen ku camalfala ku dhaqma dadkana bara una dulqaata waxaa dhibta kaga imanaysa dacwadaas
ardayda ka qalinjibisay macadka nasiibkana u yeeshay inay ka mid noqdaan dufcadii ugu horraysay ee ka aflaxda faraca macadka khadiija bintu khubaylad ee kunye barrow ayaa goobta ay xafladdu ka dhacaysay oo ahayd meel soo jiidasho leh waxay ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ka markhaati kacaya waxa ay ku barteen macadka أهنيكم بحضوركم المبارك بهذه الحفلة الميمونة لتخرج طالبات معهد خديجة بنت خويلد لدراسة الوحيين لإعداد الداعيات أهلا بكم في صرحنا التعليمي فحللتم أهلا ونسلتم سهلا وأود أن أشارك بهذه الفرحة توصيات للداعيات إلى الله فأعيروني أسمعكم فأقول ومما لا شك أن الدعوة إلى الله من سنن الأنبياء والمرسلين ومن سلك طريقه ومستنى بسنة إلى يوم الدنال قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين naanka bilaaba nabigeenu waa muxamed sala alla calay wasalam ninkii caayane nabaad noogu jiifamaa fatarabasuu yaa kufaaru farasa inaa macakum tarabasuun asalaamu calaykum bandhiga kadib waxaa la gaaray doorkii nabadoonnada waxaana xiriiriyaha xafladda uu mikrofoonka ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo qaybgalay xafladda oo uu ka mid yahay suldaanka beesha tuni suldaan aadan cusmaan insha allahu raxmaan ee maamula- maamulkii macadka gacanta ku hayay waxaan leenahay dadaalkiinnii waadna tusteen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkama dayaco annagana hadeertaan waa u jeednaa gabdhaha ka soo qalajibayna waxay noo soo bandhigeenna waa u jeednaa waana idin soo dhawaynaynaa waana idin hambalyaynaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay macadka intaasaan leenahay idinku waxaa laydinka rabaa in gabdhaha inaad soo saartaan suldaanka beesha dabare suldaan aadan deerow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool iyo ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ibraahim maxamed ayaa ka mid ah odayaashii soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay xafladda qalinjibinta ee dufcada koowaad ee macadka khadiija bintu khubaylad waxayna jeediyeen bogaadin ku socota gabdhaha ka qalinjibiyey macadka khadiija bintu khubaylad sidoo kale waxaa halkaa kelimad ka soo jeediyey islamarkaana la dardaarmay nabadoon kufridiid oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed mid ka mid ah ganacsatada deegaanka kunye barrow ayaa isagana ka hadlay goobta wuxuuna bogaadiyey ardayda qalinjibisay tirada ardayda ka qalinjibisay macadka khadiija bintu khubaylad faraciisa kunye barrow xafladana loo qabtay waxay gaarayeen toban arday kuwaas oo goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino heer sare ah iyo shahaadooyinka markhaati kacaya waxa ay barteen magacyada ardaydaasna waxay kala yihiin haala maxamed sundus ibraahim xafsa mukhtaar nusayba maxamed bushra kamaal daahir najmo cali maariya maxamed aasiya saalax maryamo jaamac iyo naciimo bashiir waxaa si gaar ah loo maamuusay saddexda gabdhood ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ah iyadoona gabadha kaalinta koowaad gashay oo lagu magacaabo haala maxamed la siiyey sad dahab ah oo wada socda oo kale ah katiinad faraanti iyo dhego iyo shahaado halka gabdhaha labaad iyo saddexaad galayna min labtoob iyo boqol dollar iyo shahaadooyin waxayna keliyihiin sundus ibraahim oo gashay kaalinta labaad iyo xafsa mukhtaar oo gashay kaalinta saddexaad toddobada gabdho ee soo haraysa iyagana waxay abaalmarin ahaan u heleen min boqol dollar iyo shahaadooyin dadaalada dacwo ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ayaa ah kuwa aad u ballaaran waxaana haweenka muslimaadka ay kaalmaha hore kaga jiraan waxbarashada sharciga iyo tan maadiga ah ilaan hooyadu waa madaraso haddii aad si wanaagsan u diyaariso waxaad diyaarisay shacab wanaagsan sidaasna waxaa ahaa halkudhig lagu xardhay boorka weyn ee ku dhegnaa goobta ay ka dhacday xafladda lagu maamuusayey dufcada koowaad ee macadka khadiija bintu khubaylad
بما يروي فؤادا قد ظما waxay xafladdu ku soo dhammaatay jawi farxadeed oo nabdoon kaasoo ka soo qaybgalayaasha iyo ardayda wejiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed
xasan cali kheyre ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne qoraal kooban oo uu soo dhigay barta uu ku leeyahay facebookga ayuu ku iclaamiyey inuu yahay musharax madaxweyne xasan cali kheyre uu eriyey madaxweyne farmaajo oo muddo ay isla soo shaqaynayeen waxa uu sheegay inuu u tartami doono xilka madaxtinimada hadda oo la sugayo hanaan loogu gudbo mudaxileedka cusub ee dowladda waxaan fikir iyo tala wadaag dheer kadib halkan idinkula wadaagayaa musharaxnimadayda jagada madaxweynaha ayuu qoraalkiisa ku yidhi xasan cali kheyre isagoo aanan faahfaahin hanaanku u wajahayo doorashada kuna dhawaaqin xisbi siyaasadeed xasan waxaa la aaminsan yahay in tartan adag uu la geli doono maxamed cabdilaahi farmaajo saaxiibkiisii hore ee uu ku kala tageen siyaasadda markii xasan cali kheyre uu muujiyey damaciisa ku aadan inuu ku fadhiisto kursiga dowladda federaalka markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa hanti gaaraysa ku dhowaad kun fuusta oo shidaal ah ayaa ku basbeeshay dabka kacay keed shidaal oo ku yaalla magaalada boosaaso milkiilaha lahaa xaruntan ganacsi ee ku taalla magaalada boosaaso ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen abbaaro koob iyo tobankii barqanimo ayaa waxaa ka bilaabmay hoolka kaydkan aan hadda taagannahay waxaa ka bilaabmay qaybtiisa horeeto dab baa ka bilaabmay koob iyo tobankii barqanimo subaxnimo ayuu ka bilaabmay alxamdulilah hadda waa dhowdhow yahay hantida meesha taallay hanti badan baa meesha taallay garaash buu ahaa qolooyin badan oo u yaalleen shirkadda dalkaab baa ka mid a maxay ahay tahay waxa yaallay gaas badan waxa yaallay daamur badan waxa yaallay hanti fara badan oo kaleeto warshada bulkeedka samaysa waxa yaallay qalabka oo ah, aluminiumka oo kaleeto oo keedad ahaa intuba waxa weeye boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaan odhan karnaa way ku bal- way ku basbeeleen inta badan dabka ka kaca magaalooyinka dalka waxaa ka dhasha khasaarooyin soo gaara xarumaha ganacsiga xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي ugu dambayntiina isbahaysiga u horkacayo sacuudiga ayaa duqeeyey baro kooxda xoutiyiintu ku leeyihiin dalka yemen wararka inaga soo gaaraya wadanka yemen ayaa sheegaya isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka inay bilaabeen howlgallo xiliyada habeenkii ah oo ay ku bartilmaameysanayaan bare ay leeyihiin kooxda xoutiyiinta ee gacansaarka wanaagsan la leh shiicada iiraan xalayto ayaa la duqeeyey fariisimayaal xoutiyiintu ay ku leeyihiin magaalada sanca ee dalka yemen waxaana la sheegayaa dhowr gantaal oo ku dhacay baro kontarool inay ku geeriyoodeen qaar ka mid ah dagaalyahanada xoutiyiinta weerada oo xagga cirka ahaa ayaa aada looga maqlayay magaalada sanca ee dalka yemen warbaahinta xoutiyiinta ayaa soo warinaya in duqeymo kale oo xagga cirka ah lala beegsaday beer ku taala aagga saraf oo ah bariga sanca lamana sheegin wax khasaare uu ka dhashay duqeymahaasi dhinaca kale ila maxali oo ku sugan magaalada ma'rib ayaa iyaguna ku waramaya in qaraxyo waaweyn laga maqlay halkaa kadib markii gantaal uu ku dhacay goob ay ku sugnaayeen xoutiyiinta gawaarida gurmadka degdega ah ayaa la arkayay iyagoo ku sii socda goobta lamana helin macluumaad ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca fiidnimadii sabtida ayay ahayd markii diyaaradaha isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga iyo imaaraadka ay saddex iyo labaatan gantaal ku dhufteen degmooyin ku yaala galbeedka gobolka ma'rib warkiina dhegeystayaal xilligan waa naga inta